wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka oo soo gaaray magaalada baydhabo waxay ka wada hadleen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira koonfur galbeed iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyin ay geysan karaan roobabka xilliga guga oo dhowaan la filaya inuu ka da-o dalka soomaaliya roobka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay saameynna yeelan karo waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlaya wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaargaroobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin waxaa magaalada baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha un-ka oo ka yimid magaalada muqdisho wafdigaas oo ka koobnaa sagaal hay-adood oo hay-adaha un-ka ah waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob qodobada ugu muhiimsanayo u yimaadeen magaalada baydhaban maanta usoo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini-aadanimada shacabka reer koonfur galbeed iyo meelahay mareyso qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga roobab xoog badan loo malaynaya inay noqon doonaana maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo see dowladda iyo un-ka arrintaas igu wada shaqayn karaan iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo laga leexsan maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan wakhti badan qaatay ah waxaa aada looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo waxaa kaloo aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo hay-adaha un-ka waxay aada ugu ammaaneen koonfur galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saareyso in dadka uu nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo annagana waxaan u ballan qaadnay sidii caadada noo ahayd in hay-adaha u madax banaayin shaqadooda dadka u nugul ayagoo la shaqeynaya maamulada deegaanada iyo wasaaradaha inay dadka gaarsiiyaan shaqahoodana ay u madax bannaan yihiin kulankeenna wuxuu ku dhammaaday si guul ah xaalado bini-aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad hal milyan oo barakac ah marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacayaasha sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo